sida dunida muslimka amba islaamka inteeda kale jamhuuriyadda jabuuti ayaa si farxad leh maanta looga ciiday munaasibadda ciidalfidrida iyadoo dadweynuhu ay salaada ciidda ku oogeen goobaha kala duwan ee bannaanada ee loogu talagalay in lagu tukado madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa kula tukaday salaada ciidda dadweynaha reer jabuuti goobta garoonka cawleed ee degmada rasdika ee jabuuti fooq qaar ka mida dadweynaha reer jabuuti gaar ahaan marka hore carruurta ayaa sidan igu muujisay dareenkooda magaca bilan waad ciidaysaa hay waan arkayaa dhar qurux badan baad sidataa kulli baskoladna waad sidataa haye yaad salaamaysaa ciidda baabaa maama waxaan salaamayaa maamadayda waxaan salaamaya baabaagayga waxaan salaamaya awowgay waxaan salaamayaa macooyday dadkoo dhan iyo walaalahay ay baaskooladadan bal ka waran way fiicantay aa dadkay doontoon buulka ku dhufan fariid fariid magaca liibaan liiban ka waran dee dharkii ciiddaad sidataa wixii oo dhan waad qurux badan tahay si wanaagsan baad u ciidaysaa aa bal ka waran baaskoolad baad sidataa waxaad sidataa telefoon yaroo mobila wax kasta ku dhe muraayad baan kugu arkaya aa wax kastaan sitaa maanta ciid weeyaan ma wax nigolaleeyahay ciid mubaari yaad salaami lahayd asalaamayo aabbahay hooyada walaasha iyo hawada iyo adig eh iyo dadka muslimka oo dhan si farxadna ciida ciid wanaagsan ciid mubaarig horta ciid alcaafiya saaxib ciiddu miyaanay kuigama wanaagsanayn wala xaga wallahi waa iska sidii un hay maanta dadku way ka badan yihiin waa ciid waa la faraxsan yihin farsanaaday xagga maxad ka qaad wax soo qaadba ma jiro oo wax sii hooyanayuun wax soo iibsoo hooya weeyaan noqosho dambe ma jirta saaxib ciid mubaarig ciid mubaarig ciid mubaarig dee bal ka waran ciiddu miyaanay niyama wanaagsanayn ciiddu saaka waa ciid wanaagsan weeyaan inkastoo dee suuqu sidii hore imika lahaynoo buuq lahayn magaaladu ee dee waxaan leenahay wallaahi ciid mubaarig unde aad iyo aad mxu yaad salaami lahayd ciidda waxaan salaami lahaa walaalahay reer jabuuti iyo muslimka meel kastoo ay joogaanba iyo wixii magacayga garanaya anigoo cabdirasaaq wacays cabdilaahiya oo ku magac dheer baarow oo la wada yaqaano
wallaahi waa alxamdulilah caafimaad baan haynaade
yoomka ma fiican waa alxamdulilah ilahi wuxuuna sii waanilaa kooxdiinan baslayaalku wakhtiga ciidda si fiican baad u shaqaysan soo aa alxamdulilah lacag fiican baan iska helnaa dadkuna way faraxsayn oo lacag fiican baan siiyaan siyaroo raalle oo kala tagna waad kordhisaan maalintaa lacagta haddaan ninkii hayadde ee qalbi nagu siiya waan ka qaadnaa kiyan hayni xitaa waan qaadnaa dhinac kale sanadkan waxaa ku cusub munaasibadda ciidda qaar ka mida qurbajoogta reer jabuuti ayaa go'aansaday inay reerahooda iyo carruurtoodu ay ku ciidaan jabuuti anugu waxaan reer biljig baan biljig baan kamid reer jabuuti baan ahay magacaygu waxa weeyni waa daahir cabdilaahi cabsiye markaas waxaan u iminday anigoo ciyaalkaygi wata waa inay dadkooga la ciidaan baad u keen waxaan u keenay dadku in la ciidaan ay bartaan dhaqankooga hiddahooga iyo sida loo ciido iyo dee sa ummadu tahay jaaliyadii beljiga joogtay ayaad ka mid tahay reer jabuuti dalka markay ku soo noqdaan dadka qurbajoogta caynkaasoo kale waxyaabaha fara badan ee inta badan la weydiiye waxaa ka mid a horumarka dalka bal ka waran maxaad sodhan kartaa faraqa u dhexeeya muxuu yihi wakhtigaad joogtay imika wala wax weyn baa udhexeeya sababtoo ah waxa weyn jaamacad maan lahayn marka horaysa jaamacad maan lahayn ardayga baag markuu helo wuxuu tegayey ya dibadda u dhoofi jiray laakiin maanta waxaad arkaysaa markii dhaweyda madaxweynaha duuloomada la bixinayey intaasoo arday ayaa duuloon qaadata wax lagu farxa wey waase maan lahayn shan iyo toban sana kahor maan lahayn waxyaalaha kale ku sabiray waxa weeyin dee magaalada marka koonaha laga soo bilaaba eron maanta hodan turka farxaad bay socotaa dee waxaana muujinaya boorka ka soo qadarhal oo kale yaa ka mid a waxyaala badan brojeyo badan baa ka mid a oo waddanka iska beddelay oo dhismihii waa batay waxaa batay mataqaanaaye commercigii waa batay wax badan baa iska beddelay dalka aadaan ugu faraxsanay waayo sababta waxa weye markaan ugu soo noqonno waxaan aragnaa mar kastaba dalka waxba waxunbaa ku sii biro waxba kama go'aan ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciid wanaagsan dadweynaha reer jabuuti ayaa lagu arkayay jidadka iyo dariiqyada waaweyn ee magaalada iyagoo sita labis qurxoon oo dhammaantood isweydaarsanaya ciid saciid mubaarak xagga bilicda magaalada jabuuti ayaa aad looga shaqeeyey iyadoo sanadkan ammaankana si xoog leh loo xoojiyey waxaad ku arkaysaa magaalada ciidamo fara badan oo kuwa ammaanka iyadoo dadkana ay ku dhex jiraan qaybaha dhar caddaa ee c i d da loo yaqaan oo iyaguna si laxaad leh uga qayb qaadanaya sugidda nabadgelyada iyo xasiloonnida jamhuuriyadda jabuuti rabadaan muuse v o a jabuuti